koox ka tirsan milatariga soomaaliya oo ay tiradoodu gaarayso toddoba iyo toban askari oo xalay fiidkii doon ka raacay magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa doontii ay saaraayeen la rogmatay xilli ay marayeen inta u dhexaysa magaalada marka iyo tuulada jilimarka iyadoo askartaasina ay ka tirsanaayeen guutada afar iyo tobanka oktoobar waxaana soo badbaaday saddex iyo toban ka mida askartaasi halka afar kalena geeri iyo nolol lagu la-yahay sida uu v o a u sheegay cabdifataax xaaji cabdulle oo ka tirsan guddoomiye ku-xigeenada gobolka shabeellaha hoose waa sidaa sheegtay ciidan ka tirsan guutada fourteen octoobar ama afar iyo tobanka octoobar ururka maaragtay marka jooga ayaa maaragtay ayagoo howlahooda shaqo ku jira maaragtay magaalada muqdisho muqdisho u yimid howl shaqo kadibna ku laabanayay magaalada marko ayaa xalay maaragtay safar xagga maaragtay badda ku jiray ayaa doon doonidii kula qalibantay meel maaragtay udhexeysa magaalada marko iyo tuulo maaragtay marka dhowr kilomitr kasoo sokeysa dhanka xamarka xigta oo la yiraahdo dulug marka maaragtay inta hadda la xaqiijiyey toddoba iyo toban maaragtay askari ay ahaayeen oo sarkaalkooda uu ku jiro waxaa ka badbaaday sarkaalkii iyo maaragtay oo uu laba iyo toban ku yahay ama saddex iyo toban ku yahay ayaa ka badbaaday iyo laba iyo toban askari saddex iyo toban isku noqonayaan waxaana dee ilaa hadda maaragtay geeri imaalada lagu la-yahay ilaa iyo afar askari iyo hubkoodba cabdifataax xaaji cabdulle ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha loo malaynayo inay doontu u rogmatay iyo qaabkii ay kusoo badbaadeen saddex iyo tobanka askari ee shilkaasi ka samato baxay waa ay soo dabaasheen dad dabaalyahanay ahaayeen oo dabaasha dee marka horeba loogu tababaray tababarkood bay ku jirtay laakiinse gurmadna waa loo fidiyo dee gurmad inta soo socday baaba ayagii maaragtay intooda badan maaragtay ay soo badbaadeen waa niman dabaasha yaqaanaan marka gurmadna waa loo fidiyey ka horna dee waaba dad usii diyaarsan usii xadisan ay ahaayeen kulley qiyaaso la sameyna waa iska jiraan laakiin dee roob maaragtay ayaa ku qabtaa laleeyahay badda dhexdeeda kulley cilado kale iyo maaragtay arrimo kalena waa iskaga imaan karaan laakiin dee hadda inta laleeyahay roob ayaa badda ku qabtay doonadina waa ka warhaysaa dee waa iska qalibmi kartaa wax bini aadam sameeye waaye marka kulley doonadii waa ciladowday waa qalibantay marka taas ayaa keentay mawjadihii kaxay wixii maaragtay iskaashaday in meesha ay ku qalibanta doontii taasi marka dhowr askarin in lagu waayo maaragtay askarta kalena ay soo badbaadiyen sarkaalkoodii ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tilmaamay in xeebta magaalada marka ay ka socoto gurmad lagu baadigoobayo afarta askari ee lagu waayey doontii xalay ku qallibantay inta u dhexaysa magaalada marka iyo tuulada jilimarka ee gobolka shabeellaha hoose askarti waa la baadigoobayaa askarti waa askarteena cadow looma beelihin karo de dad oo badii maaragtay inay nool yihiin in kale lama hubo in la baadigoobo oo maaragtay raq i ruux wax in lagu keeno waa dee waxa oo loo baadigoobayo waana waajiba naga saaran insha allah ilaa inta karaankeena ah oo aan baadigoobi karno oo aan wax badbaadin karno ilaha badbaado iska lehe ayaan badbaadinayna insha allah ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala degmada marka ayaa marka ay isaga kala gooshayaan muqdisho iyo degmadaasi socdaalkooda u isticmaala safar dhinaca badda ah kaasoo amni ahaan ka wacan safarka dhinaca dhulka ah oy inta badan kala kulmaan weeraro uga yimaada dhinaca al-shabaab iyo miinooyin dhulka loogu aaso dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada booliska ayaa maanta wada ka tirsan kuwa mooto bajaajka ku dilay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho askariga ayaa ka tirsanaa ilaalada kontaroolkaasi waxaana uu isku dayey inuu joojiyo darawalka mooto bajaajka oo sida la sheegay ka dhaga adeegay amarkaasi taasina ay soo dadejisay in si kadisa uu rasaas ugu furo askariga dilka geysta ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamadii kale booliska ee kula sugnaa bartaasi kontarool waxaana sidoo kale goobta laga qaaday meydkii darawalka mooto bajaajka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho